aad baad u mahadsantahay haashim cabdinaasir taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu hadda war saxaafadeed ka soo saaray weerarkii cuslaa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab saakay kula jarmaadeen saldhigyada askarta dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan bayaanka ayaa qaybaha hore waxaa lagu yidhi ciidamada mujaahidiinta waxay saakay oo talaado ah weerar cagmarin ah ku qaadeen laba saldhig oo ay cadowga murtadiinta ah ku lahaayeen deegaanka aboorey ee duleedka degmada buulaburte weerarka oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiinta dhowr jiha kaga qaadeen ciidamo ashahadal dirir ah oo loo diyaarinayay inay carqaladeeyaan ku dhaqanka shareecada islaamka ee bariga wilaayada hiiraan markan waxa uu war-saxaafadeedku soo gudbinayaa khasaaraha ciidamada dowladda federaalk lagu gaarsiiyey weerarka waxaana lagu yidhi dagaal kooban kadib mujaahidiintu waxay allah fadligii si buuxda ula wareegeen saldhigyadii ay murtadiintu kaga sugnaayeen deegaanka abuurey waxaana halkaasi cadowga ka soo gaaray khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhimashada horudhaca ee cadowga la gaarsiiyey waa konton iyo kow murtad oo isugu jira saraakiil iyo ciidamo ashahadal dirir ah waxaa intaa dheer dhaawac fara badan oo ay cadowga ula carareen dhinaca buula burte sidoo kale mujaahidiintu waxa ay gacanta ku dhigeen hub saanad iyo gaadiid dagaal oo laga qhaniimaystay cadowgii jabay ayaa la sii raaciyey war-saxaafadeedka qaybaha dambe ee bayaanka waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta laga xoreeyo gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xooga uga haystaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed bayaanka gabagabadiisa waxaa la sii raaciyey waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabrilifyadooda murtadiinta ah ilaa geyga soomaaliyeed ay ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah uga sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان